wanaagsan tahay waxaan kaaga mahad celinayaa xiriirka aad nala soo sarsanayseen marka koowaad marka labaad magaalada hobyo waa magaalo kamida magaalooyinka soomaaliya ugu qadiimsa ama la oran karo magaalada haysata darajada labaad ee ah da-da xagga magaalooyinka aada bay u sareysa xaaladeeda xilligan oo waxaa mudda isbedelo badan iyo haddii ay ku ron yahay tallaabada ku dhaqaaqida dhanka horumarka in magaaladu ay ahaat waa tahay bal magaalada marka loo eego hobyo waa sidaa sheegtay qadiimihii magaalooyinka hore ee soomaaliya qayb ka tahay haddana waa magaalo xeebeed bal magaalada garoon baa laga hirgelinayey sidii aan wada ognahay oo ayaan dhismihiisi uu socday bal arrimihii garoonka dhismihiisii bal xaggee ayaga ay mareyso ku dambeysa guddoomi
ruti garoonka waa laga hirgeliyay magaalada oo in muddo hadda waa isticmaalaynaa waxaana moodaa in garoonka uu fududeeya waxyaaba fara badan oo magaalada ay horey oga yani aanay u heli jirin sida in yani magaaladu ay noqoto haatan magaalada fuuda ay kusoo qulqulayaan hay-adaha samafalka ha noqoto ha noqoto maxaan ku irahdaa kuwa ganacsi ha noqdo amase ha noqde kuwa dawliga aba inta waxay noqotay hay-ad magaalada airboortka waxu noqday isha ubidhaacisay ama ubikaacisay haddii ilahay ku reegahay in fuudu ay yimaadeen magaalada marka garoonka ugu dhamaaday garoon aada wanaagsan waaye haddana waxaan jeenaynaa weliba howsheen kuma eka intaan garoonka in qeybaha ka dhiban dhamaystir ay kamid tahay inaan ku darnaa rajeynayna haddii ilaahay yidhaahdo kun mitir oo kaleeto sidoo kaleeto inaan dhawaan dhisno xayndaadka garoonka wareegiisa dhamaystirno fil mustaqbal waxaan rajeynaynaa xataa qorshahan wanaajinayo inuu international airport noqdo oo aan laami iyo xog u helno waa tahay dhismaha sidaa sheegtay waa la dhisay waxaa sheegtay in wufuud kala duwan magaalada ay gaareen oo dhinaca hay-adaha samafalka ay ugu horeeyaan dadkaas garoonka ma jiraan wax diyaaradaha hadda ka dega oo deegaanka u raran ama shicnado kala duwan oo sida samafalka oo kale deegaanka magaalada gaarsiinaya degmada mase dadkan hay-adaha iyo wafuudaha kala duwan gaaraya waxay ku tagaan dhinaca lugta
maya waxaa moodaa sida garoonka loo furada ay dhamaatay in marka hore dadka imaanaya magaalada dhibaata ayay ku qabeen waayo magaalada wadadeeda dhisma ku socda waana ogtahay magaalada inaa magaalo marka laga xisaabay dhinaca gaalkaxa oo caasimada gobolka ah waxay isu jiraan laba boqol iyo lixdan iyo lix kilomitr dhinaca kale ee marka loo fila caasimada galmudug ee hadda gubelgaalka cadaad oo kaleetan waa laba boqol iyo sideetan waddada waxay wadda raf ah dhib ay ku ahay dadka iyo heesafug ay yimaadiin saacado badan loo socda marka garoonka sida markaa dhisa wuxuu fududeeya in magaaladu ay soogan gasho in qofkii ku socda ha noqoto private ama ha noqoto ganacsi labadaba magaalada in qof hal saac iyo afartan iyo shanta hal saac iyo bar iyo wax la mida weliba diyaaradaha qaarkood markay muqto ka kacaan sida diyaaradaha dheerey oo kale waxaa waxaa laga yaaba halka halka waqti aan dhamayna ku yimaadeen magaalada marka dabada fududaysa imaanshihii magaalada iyo isu socodka deegaanka dad kale weydiisa ku saabsan magaca samafalka yani hay-adaha samafalku weli waxay ku dhex jiraan in ay soo gaaraan magaalada imaanshada ayagoo sameyna waxa layihahdo waxaan ku leedahay ukuurgulida iyo iisa baahida magaalada iyo xog raadinta ma jiraan wax dabooqdo oo xagga shixnadaha gargaarka oo deegaanka soo gaara laakiin hadda maalin waxaa noo yimid mugdi ugu ballaararaa oo ka socday dhinaca hay-adaha gargaarka iyo dhinaca waxaan ku leedaha dowlkaraaliga oo ahaa waxaa hogaaminaya wafdigaas madaxa hay-adda horumarinta makaalmada dalka talaaliga uqaabisa ee loo yaqaan italian corporation madaxeeda mr jordano iyo ku-xigeenka safiirka oo la yihahdo selamauro oo dhinaca dowlkaraaliga ka socday sidoo kale waxaa la socday dilay ku rooyahay madaxa ninka ugu sareeya soomaaliya f b aad yihahda ama hay-adda cuntada adduunka iyo xubno kaloo ka socda maamulka hay-adaas oo ilaa lix qofood gaaraya adeegal ballaaran ah waxay ugu yimaadeen hobyo iyadoo oo qeyb walbaba ay u socotay sida ay u kaabi lahayd ama uga qeyb qaadan lahayd horumarinta magaalada qeybaha kaga aadan runtii marka wafdigaa waxaa ka horreeyay madax ka socda i c r c da isagana oo ahaa ama tijaabinayay airporka sidoo kale runtii waxaad moodaa marka in weli garoonku faa-iidada lagu qaba ay tahay in ay maalin maalin ka dambeysa fududaanayso dad badan waxaa jirta laalooda markii ay dowladniinka badan mas-uuliyiinta wuxuu ka sheegay shirka dhacaysa in shaqaalahooda ay dib ku qabeen caqaba jiray marka hore lasoo aadaya wadada oo ay dhibaato ku qabeen laakiin haatan garoonkan uu shiilo garoon aada u fiican oo weliba ka fiican garoomo badan oo kamid garoomada dalkii ala hadday noqon dhinaca dadka iyo qaabka loo dhisay garoonkan in yani ay tahay mid dhiirigelinaysa in qof kasta uu kusoo dhiiro roobi runtii arrimoolku faa'iidadaas keenay ee walow shacladihii ay dhiman yihiin oo ay si agsiyo kala duwan aysan waxba shaclada soo jirin laakiin ballanqaadyo badan ay
waa tahay wafuudan magaalada gaartay hobyo oo ah magaalo caan ah maamulkii idinkoo ah haddii aad la kulanteen maxaad ka wada hadasheen oo ku aadan horumarinta iyo sidoo kale dib u dhiska magaalada
runtii waa kala duwan wafuudu qaybta ugu dambeysa hadda oo waxaad ka socotay haadan yahda ee italia corporation ee horumarinta ee kaalmada talaaga muqaabilsan iyo w f p waxaan ka wada hadalnay barnaamij muddo ee waday w f p oo ahaa in loo sameeyo magaalada yani waxaa loo yaqaana jet ama kay oo ah afka soomaalida markii loo fiiriyo deked yar oo ah nooca ay ku xirtaan ama baarkika looga dhigo doomaha kalluumaysiga oo dowladda raanigu ay hore u ballanqaaday aada u marsiinaysa lacagta ugu muhiimsineed waxaa ugu weyn ay u yimaadeen inay eegaan goobtii laga sameyn lahaa isla magaalada gudaheeda runtii waa hadalaa kala sameyn arrinkaas oo anaga laftirnada waxaa ku darsana kala ah in laga ballaariyo maadaama ay noo sheegay lacag laba milyan oo dollar in loogu talagalay hadii laay ku rabay in lagu sameeyo barnaamijka jadka ah oo aan ka codsana talaala in hataa shacbiya degaanka iyo maamulka degmada anigu laftooda ay ku darsanayaan gacantooda dhinaca dhaqaalaha ah in yadyaanada wax laga bedelo barnaamijkaas oo la gaarsiy heer xataa hadday suurto gasho dekadaas yartahay ay noqoto deked ay leexad kusoo xeran kara xataa doomaha ka imaanaya dhinaca imaaraadka maaha maraakiib laakiin doomaha ganacsiga ay ku xeran karaan iyo kuwa kalumeysiga labada runtii taladii aan ujeedinayna way naga dhegeysay dowladda raaliga wakiilkeeda ka socday waxaan rajeynaya insha allah hadii laa marno in ay arrimahaas eegaan taa waa waxaa u yimaadeen dowladii iyo dowladda raaliga dhinaca kale ee isaarsiga ayada lafteeda waxa ay ka yimid wafdi oo iyagana markaa ka wada hadlay arrimaha deegaanka laga ballan qaaday inay wax ka bedeli doonaan gargaarka oo dhinaca horumarinta ay kaga qaadan doonaan oo loo ballan qaaday in aadasha magaalada aal baa jira magaalada biyaha ay ka cabto ceelalkaas oo ah mid keliya in ay noogu dari doonto ceelal kale tan laga heli qodi doono ceelal dhinaca kale biyagelinta magaalada oo hataa ay suurta geli doonaan inay bidis ka soo qaada ceelka biyihiisa ee magaalada gaxtir ka sameeya dhinaca gudaha magaalada ay biyagelinta wax ka qabtaan haddii la ku reey dagaalada ku xeeran magaalada ay wax badan ka fiyaan marka runtii waxyaabahaas ugu muhiimsan waxaa ka wada hadalna waa tahay guddoomiye waxaa ognahay in in muddo u socotay dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka hobyo iyo sidoo kale caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo wadadii deegaana oo dhulka u dhow magaalada hobyo ayaa markii nagu wardambeysay dhismaheeda uu marayay bal hadda wadadii dhismaheeda xaggee marayaa ma la gaarsiiye hobyo mase weli deegaanadii duleedka ka ahaa bay wadadii weli hakad ugu jirta oo dhinaca wasiil iyo dhinacaas ka xig
runtii way soo dhaaftay wasiil oo hadda waxay jirtaa magaalada beel dacalkeeda ah oo la yihahdo ribaad oo aan aasa asiga uga fogeyn magaalada runtii wadada weli hawsheeda waa socotaa dadaalkeeda waa la wadaa oo waxaana moodaa in ay weli mashquul ku yihiin guddigii ama dadka ka shaqeynayay sida ay usoo gaari lahaayeen magaalada hobyo insha allahna aan rajeeda dhao inay soo gaari doonaan laakiin waxaa wada xoogaa dhinaca dhaqaalaha in doodada u baahan tahay in dadka markooda hore martaa kureyn jira ama bulshada inteeda kale xooga saaraan una kacaan sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhamaystirka wadada runta wadada waxaa moodaa in dadka mas-uuliyiinta ka ah hogaankeeda ay guddiga gob loo yaqaana ay yihiin dad u dhabar adeegay in wadadan ay timaa halkaan laakiin hadda waxaa moodaa in loo baahan yahay kaalintii shacabka oo weli marka horeba ay ku tirsadeen wadada in haddana ay markale indhaha day kala fureen xooga ay saaraan runtii waa lagama dheero insha allah harjiida dhowr in loo soo gashoomyada dhowaan wasaaradda garoomada iyo sidoo kale waa wasaaradda gaadiidkii garoomada galmudug waxay sheegtay inay dhismo ku sameynayso garoomada diyaaradaha ee galmudug hoos yimaada hobyana waa magaalo runtii aad u yacni deegaankaas ama gobolkaba muhiim ugu ah marka loo eego ganacsiga gobolka ma jiraan wax wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale garoomada ee galmudug ka tirsan oo hobyo soo gaaray ama ballanqaadiyo ku aadan dhismaha garoonka inay waxyaabaha ka dhiman ku dari doonaan in la wadaag
wallaahi runtii waa su-aal fiican runtii waxaa moodaa maamulka galmudug haatan in dhaqaayadiisa ay wax badan iska bedeleen oo sida maamulkaala soo bixin xarfa madaxda ka yahay iyo xubnaha golaha wasiiraduba ay xoog ugu jiraan si wax loo qaban lahaa walo culeysa dhinaca siyaasada iska jirin haddana waxaan kuu sheegayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka dhulka badan cabdillaahi xboor oo ah nin runtii ah shaksi haddii ilaahay kuu rooyahay aqoon badan u leh oo muddo ka shaqeynaya barnaamijkan arrimaha diyaaradaha iyo garoomadooda ama civil aviationka ahna waayo arag dhinaca garoomada wuxuu noo loola loogu yimid magaalada iyo gobolkaba gaalkacyo haddii ahaan lahayd ama magaalada hobyo mudduu lala joogay wuxuu aada u koorgalay sidii wax looga qabana wuxuuna ballanqaad saxa loogu sameeyey in special magaalada hobyo wax badan uu ka qaban doono garoonkeeda runtii waxaa moodaa in yani loo helay maamaha dhaysa jirta the right person and the right position macnihi waxaa moodaa in shaksiga markaan booskaas hadda taagan ama booskaas u fadhiyo wasaaradda howlaha guud ee wasaaradda waxaa ku leedahay gaadiidka cirka dhulka ee wasiirka iyo xubnaha la shaqeeya iyo dad dadka mudnaa ee ku wanaagsan runtii mas-uuliyadda hay-adaas waana mid aada u fiican in mar walba xil qof loo dhiibayo lala eegto qofka aad is leedahay ama laleeyahay waa qof ka bixi kara qaybaha aan tirayna inay tahay qof buuxiyo boosisika ayuu madan cabdillah airboor runtii magaaladii loogu yimid dhowr maalmoodii lala joogay wuxuu u koogolay garoonka wuxuu eegay sida uu u shaqeeyay wuxuu warbixin dheer ka qaaday yani ka sameeyey ama assessment ka sameeyey garoonka isagoo ii sheegay wax badan ka bedeli doono runtiina aan rajo badan kaleena marka waxaa moodaa in wasiirka iyo wasaaraddiisu inay ku jiraan yani maxaa ku rahdaa boorka inay ka jirsana dhaqdhaqaaqa wasaaradda ugu dambeyn guddoomiye maxaad usoo jeedinaysaa bulshada gobolada dhexe gaar ahaan reer galmudug oo ku aadan dhismaha garoonka dekedda iyo sidoo kale wadada muhiimka u ah magaalada iyo gobolkaba
warin horta waxaan aada ugu faraxsana maanta aanu ka faa-idsada fursada qaaliga ah inaan hambali u jeediyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed jacali xaaf iyo maamulka ahlu sunna heshiiska dhaxalgalka ay ka gaareen qolqoladihii siyaasada intiga ka jireen suurtagelina maanta in ay galmudug noqoto mid dhinacyadii isku haystay aragtida siyaasada ama kala duwanaanshii meesha laga saara dibna loo yarleelo horumarna loogu tallaabsado in maamulka siyaasadiisa iyo khilaafka jira lasoo afjiro waxaan leeyahay madaxweyne madane shaakir iyo madaxweyne xaaf damaanba yani waa ku mahadsantihiin dadaalka aad samayseen runtii waana ugu mahadcelina aad kastoo ka qayb qaatay taas waa dhinaca siyaasadda marka la hadlo dhinaca horumarinta marka la hadlo waxaan ugu baaqaya dal ninkii lahaabaa dhista dadka ku adkagsada galmudug waxaan usoo jeedinayaa baaq ah in mar walba ay ku xisaabtamaan cid u dhisaysa inaysa jirin dadkooda maysan ayaga dhisan khaasatan dadka ilaahay wax siiyey ama qurba joogta ha noqoto ama kuwa gudaha kula ha noqote qof kastoo hantiraya waxaan rabaa inuu deegankiisa ku waro waxay noqonaysaa wax mujtamaca aakhirka anfaca kuwa aan dhali doona iyo kuwa aan dhalnay iyo kuwa dhali doona waxaayatin waa weeye waxaan codsanayaa in si gaara loogu soo jeediso dhamaystirka wadada magaalada xubniga gaarkacyo isku haysto waxaan baaq u jeedinaya dadka hantidaya ee muqdisho ku nool ee reer galmudug inay xooga saaraan inay atleast wax uun ku bixiyaan xoog xoolaha ilaahay siiya waayo waa sadaqa jaariya ninkii lacag ku bixiya wadadaasna wuxuu dhaxal ay u noqonaysaa aakhiradiisa ay anfacaysaa adduunkii anfacaysaa marka waxaan si gaara uga codsanaya bulshada galmudug inay taakuleynta ay mudan tahay wadadaas oo mid lagu diirsaday yacni dadka bilaaban ilaaha aajanax ka siiyaan leeyahay kuwa hadda gacanta ku haysiya profesor cumar salaad iyo ragga la midkaan waxaa ilaaha ugu baryayaa inay yacni aakhiradooda iyo adduunkadaba ay ku liibanaan waxaanan ka codsanaya oo ku celinaya marka ku celinaya ha noqdo mas-uul ha noqdo qof caadi ha noqdo shacab waxa waaye qofka toban doolar ku dara ama hal doolar ku dara ama boqol doolar ku dara isagay aakhiradiisa anfacaysa fadlan bishiiba calaa qof waxa deegaanka ku abtirsana toban doolar waxba lagama dhigto ama shan doolar inuu u huro meeshaas waayo waxaa laga yaabaa wax kalaba inaan ku bixino waxaan codsanaya lacagtaas aan ka dalbanaya inay ku caawiyaan dhamaystirka jidkaas oo ah mid maanta faa-idadiisa ay dareemaan waxyaabaha aan raba inaan ugu bishaaray waxaa kamid a waxa ay ku farxaan wafdigii ugu dambeeyay ee loo yimid waxqabsashada dadka deegaanka oo waxay u noqotay tusaale loo fududeeya in ay ku dhiiradaan hay-adaha gargaarka iyo dadka samafalkaba inay deegaanka hobyo iyo galmudug ay kusoo dhiiradaan waayo dadku markay wax qabsana waxbaa lagula qaban kara waxaan xasuustaa hadal uu yidhi master jordana oo ah madaxa hay-adda kaalmada talyaaniga baran geeya isbitaalka magaalada oo aan ka codsaday in uu noo dhiso isbitaalka oo asbitaal odayaal kuley sagaal boqol konton lixdii una baahan yacsir oo aan ahayn magaalada waa asfaal keliya ay leedahay wuxuu yiri waxaan waa suuragal waana ballan qaadi karnaa inaan idin dhisno idin raqalabeyna laakiin ma awoodin inaan anaga bixino dhaqaalaha bushaarka shaqaalaha iyo dhakhaatiirta asfaala waxaan sacab ugu sheegay sida wadadaba aan u dhisan in anaga bixinayna shaqaalaha bushaarkooda iyo dhaqaalaha haddii ay ku roya asfaalka u baahan laakiin ay dowlad taraana laga ballan qaadi inay noo dhiso tiirada laga aqbalay macnihii waxyaabaha diirigeli waxaa kamid uu noo sheegay isku tashiga dhinaca wadada caasimada marka waxaan codsanaya cid kasta waa la taageeri hadii aan wax codsanay fadlan u dhiirada inaad degaanka wax ka qabataan gaar ahaan dhismaha wadada aan dhamaystirtaan hadday noqon lahayd qaybaha kale bulshada baahidooda ana waa in shacabka ayagu ay ku tashaan waana mahadsan tahay waxaan usoo jeedinaya reer galmudug inay isku tashadaan mahadsanid